kitaabkii husheeca husheeca cutubka koowaad kani waa ereygii rabbiga uu u yimid husheeca ina be'eri wakhtigii dalka yuhuuda ay boqoradda ku ahaayeen cuseya iyo yotam iyo aaxaas iyo xisqiyaah iyo wakhtigii dalka israa'iil uu boqorka ku ahaa yaraamcaam ina yoocaash rabbigu markuu husheeca markii ugu horraysay la hadlay wuxuu rabbiga husheeca ku yidhi tag oo waxaad guursataa naag dhillo ah oo waxaad yeelataa carruur dhillo dhashay waayo dadka dalku rabbigay ka fogaadaan sida naaguninkeeda uga sinaysataa sidaa daraaddeed wuu tegey oo wuxuu guursaday gumeer oo ahayd ina diblayiim oo iyana way uuraysatay oo wiil bay isagii u dhashay markaasaa rabbigu isagii ku yidhi magaciisa waxaad u bixisaa yesraciil waayo in yar dabadeed waxaan dhiiggii yesraciil ka aar gudi doonaa reerka yeehuu oo boqortooyada dadka israa'iilna waan joojin doonaa oo maalintaas ayaan qaansada dadka israa'iil ku jebin doonaa dooxada yesraciil oo haddana mar kaley uuraysatay oo gabar dhashay markaasaa rabbigu wuxuu isagii ku yidhi waxaad magaceeda u bixisaa lo' ruxamaa waayo anigu mar dambe dadka israa'iil u naxariisan maayo oo sinaba u saamixi maayo laakiinse waxaan u naxariisan doonaa dadka yuhuuda oo waxaan iyaga ku badbaadin doonaa rabbiga ilaahooda ah oo kuma badbaadin doono qaanso ama seef ama dagaal ama fardo iyo fardooley toona oo haddana markii ay lo ruxamaah naaskii ka gurisay ayay uuraysatay oo waxay dhashay wiil markaasaa rabbigu isagii ku yidhi waxaad magaciisa u bixinaysaa locamii waayo idinku dadkayga ma ihidin oo aniguna ilaahiin idiin ahaan maayo laakiinse tirada dadka israa'iil waxay ahaan doontaa sida cammuuda badda oo kale taasoo aan la qiyaasi karin lana tirin karin oo waxay noqon doontaa meeshii laga yidhi iyaga dadkayga ma hidin waxaa laga odhan doonaa idinku waxaad tihiin wiilashii ilaaha nool oo dadka yuhuuda iyo dadka israa'iilba waa laysu soo wada ururin doonaa oo waxay dooran doonaan mid madax iyaga u ah oo dalkana way ka bixi doonaan waayo maalinta yisraciil maalin weyn bay ahaan doontaa hosheeca cutubka labaad waxaad wiilasha walaalihiin ah ku tidhaahdaan caami gabdhaha walaalihiinna ahna waxaad ku tidhaahdaan ruxamaa hooyadiin barya ee barya waayo iyadu ma aha afadaydii oo aniguna ma ihi ninkeedii oo wejigeeda ha ka fogayso dilanimadeeda oo sinadeedana ha ka fujiso naasaheeda dhexdooda si aanan iyada u qaawin oo aanan uga dhigin sidii maalintii ay dhalatay oo aanan uga dhigin sidii meel cidlo ah oo aanan uga dhigin sidii dhul engegan oo aanan haaraad ugu dilin haa oo carruurteeda uma aan naxariisan doono waayo waa dhillo carruurteed waayo hooyadood waa dhillowday oo tii iyaga uuraysatay waxay samayseen wax ceeb weyn ah waayo waxay tidhi anigu waan dabagelayaa kuwa ay caashaqa ee isiiya kibistayda iyo biyahayga iyo suufkayga iyo waxayga lilanka ah iyo saliiddayda iyo cabniinkayga haddaba bal eeg anigu jidkaaga waxaan ku awdhi doonaa qodxan oo dayr baan iyaga hor dhigi doonaa si aeyaan dhabbaheedii u helin oo iyana waxay dabageli doontaa kuwa iyaga caashaqi jiray laakiinse ma ay gaari doonto way doondooni doontaa laakiinse innaba ma ay heli doonto kolkaasay odhan doontaa waxaan ku noqon doonaa ninkaygii hore waayo markaasaa iiga roonayd siday haatan tahay waayo iyadu ma ay ogeyn inaan anigu siiyey hadhuudhka iyo kamriga iyo saliidda iyo inaan iyada ku badiyey lacag iyo dahab ay iyagu bacal ugu isticmaali jireen haddaba sidaa daraaddeed anigu hadhuudhkayga wakhtigiisa waan ceshan doonaa oo kamrigaygana xilligiisa waan ceshan doonaa oo suufkayga iyo waxayga lilanka ah ee cawradeeda dadi lahaana waan ka qaadi doonaa oo haatan waxaan soo bandhigi doonaa ceebteeda iyadoo ay u jeedaan kuwa iyada caashaqi jiray oo ninna iyada kama samata bixin doono gacantayda oo weliba farxaddeeda oo dhanna waan wada joojin doonaa tanciidaheeda iyo bilaheeda cusub iyo sabtiyadeeda iyo shirarkeedaba oo waxaan baabbi'in doonaa geedaheedii canabka ahaa iyo dhirteedii berdaha ahayd oo ay iyadu tidhi kuwanu waa kiradaydii ay kuwii icaashiqi jiray isiiyeen oo waxaan iyaga ka dhigi doonaa duud waxaana daaqi doonaa xayawaanka duurka rabbigu wuxuu leeyahay waxaan iyada u takhsiiri doonaa maalmihii ay fooxa bacaliim u shidday oo ay isku sharaxday hilqadaheedii iyo dahabkeedii oo ay daba gashay kuwii iyada caashaqi jiray anigase ay iilowday haddaba bal eeg qalbigeedaan soo jeedi doonaa oo cidladaan iiga keeni doonaa oo si qabow baan ula hadli doonaa oo waxaan iyada halkaas ka siin doonaa beeraheedii canabka ahaa oo dawxada caakoorna waxaan uga dhigi doonaa albaab rajo oo iyana halkaasay ku jawaabi doontaa sidii waagii ay dhallinyarada ahayd oo kale iyo sidii maalintii ay dalkii masar ka soo baxday oo waxay maalintaas noqon doontaa inaad iigu yeedhid ninkaygiiyow oo aadan mar dambe iigu yeedhin bacalkaygiiyow ayaa rabbigu leeyahay waayo afkeeda waan ka fogayn doonaa magacyada bacalliimta iyana mar dambe magacooda lama soo qaadi doono oo maalintaas waxaan iyaga aawadood axdi ula dhigin doonaa xayawaanka duurka iyo haadda samada iyo waxa dhulka gurguurtaba oo dalka dhexdiisa waan ka baabbi'in doonaa qaansadda iyo seefta iyo dagaalkaba oo waxaan ka dhigi doonaa inay si ammaan ah u jiibsadaan oo waan ku guursan doonaa inaad weligaaba tayda ahaatid haa oo waxaan kugu guursan doonaa xaqnimo iyo caddaalad iyo raxmad iyo naxariis oo xataa waxaan kugu guursan doonaa daacadnimo oo adna rabbigaad ogaan doontaa oo waxay maalintaas noqon doontaa inaan jawaabo ayaa rabbigu leeyahay waxaan ugu jawaabi doonaa samooyinka oo iyana waxay u jawaabi doonaan dhulka oo dhulkuna wuxuu ugu jawaabi doonaa hadhuudhka iyo kamriga iyo saliidda oo iyaguna waxay u jawaabi doonaan
yesraciil oo anna dhulkan iyada ku beeran doonaa oo waan u naxariisan doonaa tii aan naxariista heli jirin oo kuwa aan dadkayga ahaan jirin ayaan ku odhan doonaa idinku dadkaygaa tihiin oo iyana waxay odhan doonaan adna waxaa tahay ilaahayo hushiica cotubkii saddexaad markaasaa rabbigu igu yidhi haddana tag oo waxaad jeclaataa naag lacaashaqo oo dhillo ah sida rabbigu u jecel yahay dadka israa'iil inkastoo ilaahyo kale u jeestaan oo ay jeclaadaan wax sabiib ah sidaa daraaddeed iyadan ku soo iibsaday shan iyo toban xabbadood oo lacag ah iyo xoomeer iyo bar oo shaciir ah oo waxaan iyada ku idhi waa inaad wakhti dheer ii joogtaa oo aadan dhiloobin oo aadan innaba nin kale naagtiis noqon oo aniguna sidaas oo kalaan kuu ahaan doonaa waayo dadka israa'iil wakhti dheer bay joogi doonaan boqorla'aan iyo amiirla'aan allabarila'aan iyo tiirla'aan eefoodla'aan iyo tarafiimla'aan oo markaas dabadeedna dadka israa'iil way soo noqon doonaan oo waxay doondooni doonaan rabbiga ilaahooda ah iyo daa'uud oo boqorkooda ah oo ugu dambaysta ayay cabsi ula imaan doonaan rabbigooda iyo wanaaggiisa yeshuuca cutubka afraad dadka israa'iilow rabbiga ereygiisa maqla waayo rabbigu dacwad buu la leeyahay dadka dalka deggan maxaa yeelay dalka dhexdiisa laguma arko run ama naxariis ama aqoonta ilaah toona innaba wax kale laguma arko dhaarasho been ah iyo axdijebin iyo dilid iyo xadid iyo sino mooyaane way soo farabaxsadaan oo dhiiggelid baa dhiiggelid ku xigsata oo sidaa daraaddeed ayaa dalku u barooran doonaa oo mid kastoo dhexdiisa degganuba waa macluuli doonaa oo xayawaanka duurka iyo haadda samada iyo xataa kalluunka badduna way wada baabi'i doonaan laakiinse ninna yuusan murmin oo ninna yuusan mid kale canaanan waayo dadkaagu waa sida kuwa wadaadka la murma oo adna maalinnimo waad turunturoon doontaa oo habeennimona nebigu waa kula turunturoon doonaa oo anna hooyadaa waan baabbi'in doonaa dadkaygu waxay u baabba'aan aqoon darro daraaddeed aqoonta aad diidday aawadeed ayaan adiga kuugu diidi doonaa oo innaba wadaad ii ahaan maysid maxaa yeelay waxaad ilowday sharcigii ilaahaaga oo aniguna waxaan iloobi doonaa carruurtaada sidii ay u tarmeen si la'eg ayay iigu dembaabeen haddaba sharaftoodii ayaan ceeb u beddeli doonaa iyagu waxay quutaan dembigii dadkayga wayna jeclaystaan xumaantoodii oo waxay ahaan doontaa in wadaadku noqdo sida dadka oo kale oo jidadkooda waan ciqaabi doonaa oo falimahoodana waan ka abaalmarin doonaa wax bay cuni doonaan kamana dhergi doonaan way sinaysan doonaan mana tarmi doonaan maxaa yeelay waxay ka tageen inay rabbiga dhegaystaan sinada iyo kamriga iyo kamriga cusububa qalbigay la tagaan dadkaygu waxay talo weyddiistaan waxooda qoriga ah oo ushooduna wax bay u sheegtaa waayo damac sinada ayaa iyaga qalday oo ilaahoodii way ka tageen sida naag ninkeeda ka dhilowda waxay allabari ku bixiyaan buuraha dhalladooda oo foox bay ku shidaan kuraha korkooda iyo geedaha aloon iyo libneh iyo eelah la yidhaahdo hoostooda maxaa yeelay waxay leeyihiin hoos wanaagsan haddaba gebdhihiinnu way dhiloobaan oo aroosadihiinnuna way sinaystaan anigu ma aan ciqaabi doono gebdhihiinna markay dhiloobaan amase aroosadihiinna markay sinaystaan waayo ragga qudhooduba waxay raacaan dhilooyin oo waxay allabari la bixiyaan sharmuutooyin oo dadkii aan waxgaranaynna waa la wada afgembiyi doonaa dadka israa'iilow inkastoo aad dhilowdaan yaan dadka yuhuudda isla dembigaas ku eedaysnaan oo gilgaal ha imannina oo baytaaweyn ha tegin hana ku dhaarannina rabbiga noloshiisa dadka israa'iil waxay u madax adkaadeen sidii qaalin lo'aad oo madax adag haddaba rabbigu miyuu iyaga u daajinayaa sidii neef baraar ah oo berrin bannaan jooga reer efrayim wuxuu raacay sanamyo haddaba iska daa cabninkoodii waa dhanaanaaday had iyo goorba way sinaystaan taliyayaashooduna aad bay ceebta u jecel yihiin dabayshu waxay iyaga ku soo duuduubtay baallaheedii oo iyana allebaryadooda ayay u ceeboobi doonaan hosheeca cutubka shanaad wadaaddadow tan maqla oo dadka israa'iilow dhegaysta oo reerka boqorkow dhegta u dhiga waayo xukun baa idinku dhacaya maxaa yeelay waxaad ahaydeen dabin masfaaq ku yaal iyo shabag buurtaaboor ku kala fidsan oo caasiyiintii aad iyo aad bay layntii ugu dheeraadeen aniguse kan dhammaantood canaanta baan ahay anigu waan aqaan reer efrayiim dadka israa'iilna igama qarsoona waayo haatan reer efrayiimow waad sinaysateen dadka israa'iilna way nijaasoobeen falimahoodu u oggolaan maayaan inay ilaahoodii ku soo noqdaan waayo damaca sinadu waa ku dhex jiraa oo rabbiga ma ay yaqaaniin waxaa dadka israa'iil ku marag fura kibirkooda haddaba dadka israa'iil iyo reer efrayiimba waxay ku turunturoon doonaan xumaantooda dadka yuhuuddana way la turunturoon doonaan iyaga waxay kaxayn doonaan adyahooda iyo ishkinkooda iyagoo rabbiga doondoonaya laakiinse isaga ma ay heli doonaan waayo wuu ka noqday iyaga rabbiga khiyaano ayay kula macaamiloodeen waayo waxay dhaleen carruur garacyo ah haddaba bil baa lagu baabbi'in doonaa iyaga iyo waxoodaba warbuunka gibcaah ka afuufa turumbadana raama oo baytaawin ka dhawaaqa reer benyamiinow waa laydin daba socdaa dadka reer efrayiim wuxuu ahaan doonaa meel cidlo ah maalinta canaanta waxaan qabiilooyinka reer bani israa'iil dhexdooda ka ogaysiiyey waxa xaqiiq ahaan ku dhici doona amiirada dadka yuhuuda waxay la mid yihiin kuwa durkiya calaamadda soodinta cadhadayda ayaan ugu dul shubi doonaa sida biyaha oo kale reer efrayiim waa la dulmay oo xukun baa lagu burburiyey waayo raalli bay ku ahaayeen inay amarka daba socdaan haddaba sidaa daraaddeed reer efrayiim waxaan u ahay sida balanbaalista oo kale oo dadka yuhuuddana waxaan u ahay sida waxa qudhmay oo kale reer efrayiim markuu arkay cudurkiisa oo dadka yuhuuddana ay dhaawacooda arkeen markaasaa reer efrayiim wuxuu tegey dalka aashuur oo wuxuu u cid dirsaday boqoryaareeb laakiinse isagu ma awoodo inuu ku bogsiiyo oo dhaawacaaga kaa dawayn maayo waayo waxaan reer efrayiim ku noqon doonaa sidii aarlibaax oo kale oo dadka yuhuuddana waxaa ku noqon doonaa sida aaran libaax oo kale anigu qudhayda ayaa jeexjeexan doona oo bixi doona waan la tegi doonaa oo mid iga samata bixiyana ma jiri doono anigu waan tegi doonaa oo waxaan ku noqon doonaa meeshaydii jeeray iyagu xumaantooda qirtaan oo ay idoondoonaan iyagoo cidhiidhi ku dhex jira ayay aad ii doondooni doonaan hushiica cutubka lixaad inakeena aan rabbiga ku noqonne waayo isagaa ina dilaacshay oo isagaa ina bogsiin doona isagaa wax inagu dhuftay oo isagaa nabraheenna inoo duubi doona laba maalmood dabadeed ayuu ina soo noolayn doonaa oo maalinta saddexaadna wuu ina soo sarakicin doonaa oo hortiisaynu ku noolaan doonnaa oo aynu ogaanno oo aynu dadaalno inaan rabbigu ogaanno soo bixitinkiisa sida subaxda baa loo hubaa oo wuxuu inoogu iman doonaa sida roobka sida roobka dambe oo dhulka biyeeya reer efrayiimow bal maxaan idinku sameeyaa dadka yuhuudow bal maxaan idinku sameeyaa waayo wanaaggiinnu waa sida daruurta subaxnimo iyo sida sayaxa aroor hore baaba'a sidaa daraaddeed waxaan iyaga ku gooyey gacantii nebiyada oo waxaan ku laayay ereyadii afkayga oo xukummadayduna waa sidii iftiinka soo baxa waayo waxaan doonayaa naxariis ee ma aha allabari oo aqoonta ilaahna waan ka jeclahay qurbaan la gubo laakiinse iyagu sidii aadan oo kale ayay axdigii ku xadgudbeen oo halkaasay khiyaano igula macaamiloodeen galacaad waa magaalada kuwa xumaanta ka shaqeeya oo dhiig baa wasaqeeyey oo sidii guutooyin shufto ahu ay nin ugu gambadaan ayaa guuto wadaaddo ahu dhiig ku daadisaa jidka u baxa shikim oo wasaqnimo bay sameeyeen dadka israa'iil waxaan ku dhex arkay wax aad iyo aad u xun reer efrayim waxaa laga dhex helay sino dadka israa'iilna way najaasoobeen dadka yahuuddahow markaan dadkayga maxaabiisnimada ka soo celiyo beergoosasho laydiin amray baa idiin taal hosheeca cutubka toddobaad haddaba markii aan damco inaan dadka israa'iil bogsiiyo ayaa waxaa la soo bandhigaa xumaantii reer efrayim iyo sharnimadii dadka samaariya waayo waxay sameeyaan wax been ah oo tuuggiina guduhuu galaa guutada shuftada ahuna dibadday wax ka dhacaan oo qalbiga kagama ay fikiraan inaan xumaantooda oo dhan xusuusto haatan waxaa iyagii dhinacyada ka hareereeyey filamadoodii oo way i hor yaallaan waxay boqorka kaga farxiyaan xumaantooda oo amiiradana beentooda dhammaantood waa dhilayo oo waa sida foorno uu kibisdubuhu kululeeya oo dabka ololintiisa joojiyaa uun markuu cajiinka cajiimayo ilaa uu cajuunku qamiiro maalinta boqorkayaga amiiradu way isku bokaysiiyeen kulalka qamriga isagu wuxuu gacanta u taagay kuwa wax quursada waayo iyagu waxay qalbigoodii u diyaariyeen sidii foorno oo kale intii ay wax u gambanayeen oo kibisdubahoodiina wuu hurdaa habeenkii oo dhan oo aroortiina qalbigu waa u qaxmayaa sidii dab ololaya oo kale iyagu dhammaantood waxay u kulul yihiin sida foorno oo kale oo waxay baabi'iyaan xaakinimadooda oo boqorradii oo dhammuna waxay yihiin kuwa dhacay oo dhexdooda lagama arko innaba mid ibarya reer efrayim dadyuuguu isku dhex qasaa reer efrayim waa sida kibis aan la wada dubin shisheeyaal ayaa xooggiisa dhammeeyey oo isna maba oga xataa ciraa ka soo baxday oo isna maba oga waxaa dadka israa'iil ku marag fura kibirkooda laakiinse iyagu uma ay soo noqon rabbiga ilaahooda ah mana ay doondoonin isaga inkastoo ay waxyaalahaa oo dhan sameeyeen reer efrayim waa sida qooley doqon ah oo aan waxgarasho lahayn waayo iyagu waxay u yeedhaan masar oo waxay tagaan dalka aashuur markay tagaan waxaan ku kor fidhin doonaa shabagayga oo iyagaan u soo dejin doonaa sida haadda samada oo sidii ururkoodu maqlay ayaan iyaga u edbin doonaa iyagaa iska hoogay waayo way iga ambadeen halaag ha ku dhaco waayo way igu xadgudbeen inkastoo aan iyaga soo furan lahaa haddana been bay iga sheegeen oo qalbigooda igama ay baryin laakiinse sariirahooday ku kor ooyaan waxay u soo wada shiraan hadhuudh iyo kamri aawadood oo anigana way igu caasiyoobaan inkastoo aan wax baray oo aan gacmahooda xoogeeyey ayay weliba shar ii fikiraan way soo noqdaan laakiinse uma ay soo noqdaan kan sarreeya iyagu waa sida qaanso khiyaano badan oo kale amiiradooduna seef bay ku le'an doonaan cadhada carabkooda daraaddeed tanu waxay dalka masar ku noqon doontaa wax iyaga lagu quursado hosheeca cutubka siddeedaad buunka afkaaga saar cadowgu sidii gorgor buu u imanayaa guriga rabbiga maxaa yeelay dadku axdigaygay jebiyeen oo sharcigaygiina way ku xadgudbeen way ii qayshan doonaan iyagoo leh ilaahayow annagoo dadka israa'iil ahu waanu ku naqaan dadka israa'iil way iska xooreen wixii wanaagsanaa oo iyaga cadowgu waa eryan doonaa boqorray boqradeen laakiinse iyagu ma aha kuwa aan amray waxayna doorteen amiiro laakiinse anigu ma aan aqoonsan lacagtoodii iyo dahabkoodiiba ayay sanamyo ka samaysteen oo sidaa darteed ayaa loo baabbi'in doonaa samaariyey weyshaadii wuu diiday isagoo leh cadowyadii aad cadhadaydii aad bay ugu kulolaatay iyaga ilaa goormeeyan karayn inay daahir noqdaan waayo xataa dadka israa'iil ayaa kanu ka yimid oo nin saanac ahu baa sameeyey oo ilaah ma aha hubaal weysha samaariya waa la burburin doonaa waayo waxay beertaan dabaysha oo dabaysha cirwareenta ah ayay soo goosan doonaan hadhuudh taagan ma leh baalkuna midho ma dhali doono oo hadduu dhalona shisheeyaa cuni doona dadka israa'iil waa la liqay oo haatan waxay quruumaha u dhex joogaan sidii weel aan la doonayn waayo iyagu waxay u kaceen dalka aashuur oo waa sidii dameer banjoog ah oo keligiis jooga reer efrayim waxay soo karaysteen kuwo caashaqa inkastoo ay quruumaha dhexdooda dad ka soo karaystaan haatan waan soo ururin doonaa iyaga oo waxay bilaabayaan inay la yaraadaan sabab ka kacday culaabtii uu boqorkii amiiradu iyaga saaray reer efrayim waxay badiyeen meelo allabari wayna ku dambaabeen oo sidaa daraaddeed meelaha allabarigu waxay iyaga u noqdeen wax iyaga dambaajiya inkastoo aan iyaga u qoraa kumayaalka amar ee sharcigayga haddana waxaa lagu tiriyaa sida wax qalaad oo kale oo weliba allabaryadii qurbaannadayda ahaana waxay ku allabaryaan hilib wayna iska cunaan laakiinse rabbigu iyaga ma aqbalo haatan wuu soo xusuusan doonaa xumaantoodii oo dembiyadoodiina wuu ciqaabi doonaa oo masar bay ku noqon doonaan waayo dadka israa'iil abuurahoodii way iloobeen oo waxay dhisteen daaro waaweyn dadka yuhuuddana magaalooyin deyr leh aad bay u badsadeen laakiinse anigu magaalooyinkooda ayaan dab ku soo dul dayn doonaa oo wuxuu wada gubi doonaa daarahooda waaweyn oo dhan husheeca cutubka sagaalaad dadka israa'iilow farxad ha ku rayraynina sidadyowga waayo waxaad ka tagteen ilaahiinnii sida naagninkeeda ka dhilowday oo waxaad u jeclaateen inaad caashaq lacag ku kiraysataan goob kasta oo hadhuudh goobta hadhuudhka lagu tumo iyo macsarada kamriguba iyaga ma ay quudin doonaan oo kamriga cusubna wuu gebi doonaa iyagu ma ay degganaan doonaan rabbiga dalkiisa laakiinse reer efrayim masar bay ku noqon doonaan oo cunto wasaq ah ayay ku dhex cuni doonaan dalka aashuur iyagu rabbiga uma ay shubi doonaan qurbaanno khamri ah oo isagana kama ay farxin doonaan allibaryadoodu waxay iyaga ula mid noqon doonaan sida cuntada kuwa baroorta in alla intii wax ka cuntaana way wada nijaasoobi doonaan waayo cuntadoodu waxay ahaan doontaa mid ay nafsaddoodu u hamuunta oo sooma ay geli doonto guriga rabbiga bal maxaa samayn doontaan maalinta shirka weyn iyo maalinta ciidda rabbigaba waayo bal eeg iyagu waxay ka tageen halligaad laakiinse masar baa iyaga soo urursan doonta oo waxaa iyaga aasi doonta magaalada muuf waxyaalahooda wacan oo lacagta ahna waxaa qaadan doona maraboob oo tendhooyinkoodana waxaa ka soo dhex bixi doonta qodxan maalmihii ciqaabiddu way yimaadeen oo maalmihii abaalmarintu waa yimaadeen dadka israa'iilna way ogaan doonaan nebigu waa nacas ninkii ruuxa lahuna waa waalan yahay waana xumaantaada badatay aawadeed iyo cadownimada badatay aawadeed reer efrayiim wuxuu ahaa waardiye ilaahay la jira laakiinse nabigii jidadkiisa oo dhan waxaa loo dhigay dabinkii shimbirodabadka oo gurigii ilaahiisana cadownimo baa ku jirta iyagoo aad bay isu qarribeen sida wakhtigii gibacah isaga soo xusuusan doona xumaantooda oo wuxuu soo ciqaabi doonaa dembiyadooda waxaan gartay in dadka israa'iil ay la mid ahaayeen canab cidlada ku dhex yaal oo waxaan arkay in awoowayaashiin ahaayeen sidii berdaha xilliga hore bislaada laakiinse iyagu waxay yimaadeen bacal feecor oo waxay gooni isugu sooceen waxaas ceebta miidhan ah oo waxay u karaahiyoobeen sidii wixii ay jeclaayeen oo kale oo weliba reer efrayiimna sharaftoodu waxay u haadi doontaa sidii shimbir oo kale oo innaba dhalasho iyo uuraysi iyo wallacid ma jiri doonaan inkastoo ay carruurtooda koriyaan haddana waan gablamin doonaa si aaninna u hadhin aawadeed oo weliba iyagaa iska hoogay markii aan ka tago sidii aan turos u arkay ayaan reer efrayiim meel wacan lagu beeray laakiinse reer efrayiim wuxuu carruurtiisa u soo bixin doonaa kan wax laaya rabbiyow iyaga wax sii maxaad siin doontaa iyaga waxaad siisaa maxal dhiciya iyo naaso gudhay xumaantoodii oo dhammu waxay ku jirtaa gilgaal waayo iyaga halkaas baan ku necbaaday haddaba xumaanta falimahooda aawadeed ayaan iyaga uga eryi doonaa gurigayga mar dambe ma aan jeclaan doono waayo amiiradooda oo dhammu waa caasiyiin reer efrayiim wax baa lagu dhuftay xididkoodiina waa qallalay oo innaba midho ma ay dhali doonaan oo xataa inkastoo ay wax dhalaan haddana waan wadolayn doonaa midhaha ay jecel yihiin oo maxalkooda ilaahay waa xoori doonaa maxaa yeelay codkiisii ma ay dhegaysan oo waxay quruumaha dhexdooda ku ahaan doonaan kuwa warwareega hosheeca codobka tobnaad dadka israa'iil waa geed canab ah oo barwaaqaysan kaasoo midhihiisa soo bixiya oo sida midhihiisu u bateen ayuu meelihiisa allabariga u badiyey oo sida dalkiisu u barwaaqaysan yahay ayay u samaysteen tiirar qurqurxoon qalbigoodu waa kala qaybsan yahay oo haatan waxaa lagu heli doonaa gardarro meelahooda allabariga ayuu wax ku dhufan doonaa oo tiirarkoodana waa wada qarribi doonaa sida xaqiiqda ah hadda waxay odhan doonaan annagu boqor ma lihin waayo rabbiga kama cabsanno haddaba bal maxaa boqor noo tarayaa waxay ku hadlaan erayo aan waxba ahayn iyagoo si been ah ugu dhaaranaya markay axdiyo gelayaan sidaa daraaddeed xukunku wuxuu u soo bixi doonaa sidii dacalmariid ka soo baxa beerta jeexjeexeeda dadka dalka samaariya degganu aad bay u cabsan doonaan sanamyada weylaha ah ee baytaaweyn aawadood waayo dadkiisa iyo weliba wadaaddadii ku rayrayn jiray way u barooran doonaan sanamka waana sharaftiisii aawadeed maxaa yeelay way ka tagtay oo weliba sanamkii waxaa loo qaadi doonaa dalka aashuur inuu boqoryaareeb gabarro u noqdo aawadeed reer efrayim wuxuu heli doonaa ceeb oo dadka israa'iilna waxay ka ceeboobi doonaan taladooda oo weliba samaariyana boqorkeedii wuxuu u baabba'ay sida xumbada biyaha dul sabayso oo weliba meelaha sare ee aawin ku yaal oo dembiga dadka israa'iil ahna waa la wada dumin doonaa meelooda allabarigana waxaa ka soo kor bixi doona qodxan iyo yamaarug waxay buuraha ku odhan doonaan warnaqariya oo gumburahana waxay ku odhan doonaan nagu soo dhaca dadka israa'iilow tan iyo wakhtigii gibcaah waa dembaabayseen halkaasay istaagaan si aan dagaalkii lala dagaalamay carruurta dembigu gibcaah u gaadhin markaan damco ayaan iyaga edbin doonaa oo dadyowga ayaa isugu soo wada ururin doonaa iyaga markii loo xidho labadoodii xadgudub aawadood oo reer efrayim waa sidii qaalin lo'aad oo la tababaray taasoo jecel inay hadhuudhka ku tumato laakiinse anigu waan u tudhay surkeedii qurxoonaa reer efrayim waxaan korkooda saari doonaa mid iyaga fuula dadka yuhuudda dhulkay jeexi doonaan reer yacquubna waxay burburin doonaan ciidda qallalan nafsaddiinna xaqnimo wax ugu beerta oo si naxariista waafaqsan wax ugu goosta oo jabsada dhulkiinna jeexan waayo waa wakhti ku habboon in rabbiga la doondoona ilaa uu yimaado oo uu xaqnimo idinku soo dejiyo waxaad falateen sharnimo waxaad soo goosateen xumaan oo waxaad cunteen midhihii beenta waayo waxaad isku hallayseen jidkiinna iyo raggiinna tirada iyo xoogga badan haddaba sidaa daraaddeed buuq baa dadkiinna ka dhex kici doona oo qalcadihiinna oo dhanna waxaa loo wada baabbi'in doonaa sidii shalmaan baytarbeel maalintii dagaalka u baabbi'iyey oo kale hooyada iyo carruurteediiba ayaa dhulka lagu tuuray sidaas oo kalaa beytal laydinkaga samayn doonaa waana sharnimadiinna weyn daraaddeed markii waagu beryo ayaa boqorka dalka israa'iil dhammaantiis la baabbi'in doonaa hosheeca cutba kooyo tobnaad markii israa'iil ilmo yar ahaa waan jeclaan jiray oo wiilkaygii israa'iil waxaan uga yeedhay dalka masar sidii loogu yeedhay ayay iyagii uga fogaadeen waxay allabari u bixiyeen bacaliim oo foox bay u shideen sanamyo hardhan oo weliba reer efrayim waan socod baray oo gacmahaygaan ku xambaaray laakiinse iyagu ma ay ogayn inaan bogsiiyey iyaga waxaan iyaga ku soo jiiday dad xarkihiis iyo jacayl xirmihiis oo waxaan u ahaa sidii kuwa daamankooda harqoodka ka dejiya oo waxaan hortooda dhigay cunto iyagu kuma noqon doonaan dalkii masar laakiinse waxaa boqor u noqon doona kii reer aashuur maxaa yeelay iyagu way diideen inay noqdaan oo seef baa waxay ku dhici doontaa magaalooyinkooda oo waxay baabi'in doontaa khataradooda oo way wada dhammayn doontaa iyaga waana taladooda daraaddeed dadkaygii waxay ku tashadeen inay dib iiga noqdaan inkastoo iyaga loogu yeedhay kan ugu sarreeya innaba midnaba isaga ma sarrayn siin doono reer efrayiimow sidee baan idiin sii dayn karaa dadka israa'iilow sidee baan idiin gacangelin karaa sidee baan idinka dhigi karaa sidii admaah oo sidee baan idinka dhigi karaa sidii sibayiim qalbigaygii wuu iga dhex rogmadaa oo naxariis buu la dhaqaaqaa aniga soo dayn maayo kulaylka cadhadayda oo u soo noqon maayo inaan reer efrayiim baabbi'iyo waayo waxaan ahay ilaahay oo qof aadmi ah ma ihi anigu dhexdiinna waxaan ku ahay kan quduuska ah oo magaalada cadho la geli maayo iyagu waxay dabageli doonaan rabbiga oo sidii libaax buu u ciyi doonaa markuu ciyo ilmihiisu xagga galbeed bay ka iman doonaan iyagoo gariiraya waxay iyagu gariiraya u iman doonaan sidii shimbir masar ka soo baxday iyo sidii qooley ka soo baxday dalka aashuur oo anigu waxaan iyaga ka dhigi doonaa inay guryahooda iska degganaadaan ayaa rabbigu leeyahay reer efrayiim waxay igu hareereeyaan been oo waxaa dadka israa'iil igu hareereeyaan khiyaano laakiinse dadka yuhuudda weli ilaah bay wax la xukumaan oo kan quduuska ah ayay daacad u yihiin reer efrayiim waxay quutaan dabayl oo waxay daba galaan dabaysha bari had iyo goorba been iyo baabba bay badiyaan oo waxay axdi la dhigtaan dadka dalka aashuur saliidna masar bay u qaadaan oo weliba rabbigu dacwad buu la leeyahay dadka yahuuda oo wuxuu reer yacquub u ciqaabi doonaa sida waafaqsan jidkooda oo wuxuu u abaalmarin doonaa si waafaqsan falimahooda yacquub markuu uurka ku jiray walaalkiis buu ciribta ku dhegay oo markuu nin noqdayna ilaah buu la dagaalamay haa oo wuxuu la dagaalamay malaa'igtii wuuna ka adkaaday wuuna ooyey oo baryey wuxuu isagii ka helay beytel oo halkaasuu nagula hadlay rabbigu waa ilaaha ciidammada rabbigu waa magaciisa lagu xusuusto haddaba sidaa daraaddeed ilaahaaga u soo jeeso oo naxariista iyo garsooridda xaji oo had iyo goorna ilaahaaga sug dadkaygu waa bayc mushtari oo waxaa gacanta ugu jira kafadihii khiyaanada waxay jecel yihiin inay wax dulmaan oo reer efrayiim wuxuu yidhi sida xaqiiqda ah taajir baan noqday oo maal baan helay oo innaba howlahayga oo dhan lagama heli doono xumaan dembi ah laakiinse anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soo bixiyey dalkii masar oo weliba waxaan ka dhigi doonaa inaad mar kale teendhooyin degganaataan sidii wakhtigii iidda oo weliba waxaan la hadlay nebiyadii oo waxaan badiyey waxyaalo aan tusay oo nebiyadana waxaan u soo dhiibay masaalooyin reer galicaad waa xumaan miidhan oo iyagu dhammaantood waa wax aan waxtar lahayn waxay gilgaal ku allabaryaan dibiyo oo weliba meelahooda allabarigu waa sida tuulmooyin ku dhex yaal jeexjeexyada beerta oo kale yacquub wuxuu ku dhex cararay beertii aram oo israa'iil inuu naag helo buu u shaqeeyey oo ido u ilaaliyey oo rabbigu reer bani israa'iil nebi buu kaga soo bixiyey dalkii masar oo nebi baa iyagii lagu ilaalshay reer efrayiim si qadhaadh bay rabbiga uga xanaajiyeen haddaba dhiiggoodu korkooduu ku hadhi doonaa oo ceebtoodana sayidkoodu waa ku soo celin doonaa hoshiica cutubka saddexiyo tobnaad markii reer efrayiim hadleen waxaa jiray gariir oo dalka israa'iil ayay isku dhex sarraysiiyeen laakiinse markay bacalku gardarnaadeen ayay dhinteen oo haatan aad bay u sii dembaabaan oo waxay lacagtooda ka samaysteen taswiiro la shubay kuwaasoo ah xataa sanamyo ay u samaysteen sida ay waxgarashadoodu tahay oo dhammaantoodna waxaa weeye nin saanac ah sancadiis oo waxay ka sheegaan dadka allabariga bixiya weylaha sanamyada ah ha dhunkadeen haddaba sidaa daraaddeed waxay noqon doonaan sida daruurta subaxnimo iyo sida sayaxa aroor hore baabba'a iyo sida buunshaha dabayshu ka kaxayso goobta hadhuudhka lagu tumo iyo sida qiiqa shooladda ka baxa laakiinse anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soo bixiyey dalkii masar oo waa inaydaan aqoonsan ilaah kale aniga mooyaane oo badbaadiye kale ma jiro innaba aniga mooyaane anigu waan idin iqiin markii aad dhex joogteen cidladii ahayd dalka abaarta badan markii ay wax daaqeen ayay dhergeen oo markay dhergeen dabadeed ayaa qalbigoodii kor u kacay haddaba sidaa daraaddeed bay ii iloobeen sidaa daraaddeed waxaan iyaga ka ahay sida libaax oo kale oo sida shabeel ayaan jidka ku ag dhowri doonaa oo waxaan iyaga uga hor iman doonaa sida oorso gabnaheedii laga gablamiyey oo waxaan jeexjeexi doonaa xuubkii wadnahooda oo halkaasaan iyaga ku baabbi'in doonaa sidii gool libaax oo kale oo waxaa iyaga dildilaacsan doonaa dugaagga dadka israa'iilow baabbi'ina waxaa sabab u ah cadownimada aad ii qabtaan anoo caawiyihiinna ah haddaba magaalooyinkiinna oo dhan ha idinku badbaadiyee mee boqorkiinnii oo meeye xaakinnadiinnii aad ka tidhaahdeen na sii boqor iyo amiiro anigoo xanaaqsan ayaan boqor idin siiyey oo haddana anigu oo caddhaysan ayaan idinka qaaday xumaantii reer efrayim waa xidhxidhan tahay oo dembigoodiina meel baa lagu kaydiyey oo waxaa iyaga ku soo kordhegi doonta murugtii naag foolanaysa iyagu waa sida wiil aan caqli lahayn waayo haatan waa wakhtigii uusan ku sii raagi meeshii carruurta ka soo dhalan jireen anigu waxaan iyaga ka soo furan doonaa xoogga shee'oolka oo waxaan ka soo badbaadin doonaa dhimashada dhimashoy meeye balaayooyinkaagii shee'oolow meeday baabbi'intaadii toobaddu indhahayga way ka qarsoonaan doontaa inkastoo uu walaalihiis dhexdooda ku dhal badan yahay waxaa iman doonta dabayl bari ka timid taasoo ah neefta rabbiga oo cidlada ka soo baxaysa oo ishiisa biyood way engegi doontaa oo durdurkiisuna wuu iska guri doonaa oo waa laga wada dhici doonaa khasnadda alaabta qaaliga aho ugu jirto reer samaariya gardarradooda way qaadi doonaan waayo way ku caasyoodeen ilaahoodii seef baa lagu layn doonaa dhallaankoodana dhulkaa lagu tuuri doonaa oo naagahooda uurka lehna waa la dooxi doonaa hoshiica cutubka afariyo tobnaad dadka israa'iilow u soo noqda rabbiga ilaahiinna ah waayo xumaantiinnii waad ku dhacdeen erayo ula taga rabbiga oo waxaad ku tidhaahdaan xumaanta oo dhan naga fogee oo si wanaagsan noo aqbal oo annaguna waxaan sidii dibi qurbaan ah kuu siin doonaa caabudidda bushimahayaga reer aashuur na badbaadin maayo oo annagu fardo fuuli mayno oo weliba sacnada gacmahayagana mar dambe ku odhan mayno waxaad tihiin ilaahyo waayo agoontu adigay naxariis kaa helaan dibu noqoshadooda waan bogsiin doonaa oo waxaan iyaga u jeclaan doonaa si ikhtiyaar ah waayo cadhadaydii way ka noqotay waxaan dadka israa'iil u noqon doonaa sida sayax oo kale oo iyaguna waxay u ubxin doonaan sida ubaxa oo kale oo waxay xididada u mudan doonaan sida lubnaan oo kale laamahoodu way kala bixi doonaan oo quruxdooduna waxay ahaan doontaa sidii geedka saytuunka oo caraftooduna waxay ahaan doontaa sidii lubnaan oo kale oo kuwa hadhka hoos joogaana way soo noqon doonaan waxay u soo noolaan doonaan sida hadhuudhka oo kale oo waxay u ubxi doonaan sida canabka oo kale udgoonkooduna wuxuu ahaan doonaa sida kamriga lubnaan oo kale reer efrayiim waxay odhan doonaan bal maxaa mar dambe annaga iyo sanamyo noo dhexeeya annaga waan u jawaabay oo waan fiirin doonaa waxaan ahay sida geed beeroosh ah oo qoyan midihiinna xaggaygaa laga helaa kii xigmad lahu waxyaalahan ha fiirsado kii miyir lahuna ha garto waayo rabbiga jidadkiisu waa quman yihiin oo kuwii xaq ahuna way ku socon doonaan laakiinse kuwa xadgudbaa way ku dhex dhici doonaan